qoysas barakacyaal ah ayaa marxalado adag dhanka noloshaahi ay ku wajahayaan kaamka allatuug oo ku yaala duleedka magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle barakacyaasha ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay kasoo barakaceen deegaanada ee jiliyaale buurfuule barsan iyo show oo ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraane qaar ka mida bulshada ku nool kaamka allatuug ayaa waxa ay uga warbixiyeen warbaahinta inay u baahan yihiin in gargaar deg dega lala soo gaaro qaraba hoosaasoo guraa diirdiir amasanka sooga gorubsaas ka aada marmar mana soco karin dhabarkaasaa leedaaya aniga raashana u baahan waxaad cabada dabka saartaa u baahan wax ii gala kartiin oo baahan oo liita dabka taa sukur ma gada karo aada sharafta laha aw cusaaha aw walaalha baah iyo ta-oon ayaga soo kaxeye waxaa leedahay saaha maahan dad nool moo ku dhaqmo hooyeehe araggeedaa u jeedeen sa oo nahay rafaad iyo baahi asaa na yeeli cawada koowaad wax dab ku shita ma haasti ilaahna ila og rasuulkaana ila og aahe in dab wax ku shita ma haasti beri meel elcalxaa ka imaaday oo beri ooleey oo maanta abaar noqotay oo geedaha kaloo calqeelanaayo aan ka imaaday mar kastoo muslimna gacanta u taagtahay biri kood walxaag soo waaye dabkeeda cawadaa madoo yahay
anigu waa isaynba cabdi waxaa lahay dhib waxaa ka soo bara kacanay jamaacada jiliyaalaa ka soo bara kacanay waa soo soconay silac iyo rafaad oon adduunyo baahyaana haysaa na deshi waa rafaadsannahay bishaana noo shan dheh kaankan waa soo degni hadda waa baahannahay unug sharafta oo waxaa godoomiyaha sharafta leh iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo gobolka shabeelaha dhexo inta islaamka iyo hay-addiina noola gargaaraa rabnaa unug gargaar oo noola gargaar baahyaan haaysa oonaana haay wax haysanaba leh oo biyo ka aheen oo haysana male bishaan kulo shan wax aan haysana ma laha tuulada ceelcad ka imaane oo dadkii ku rafaadsannahay sagaal caruur ah laba waayeela haasta oo waxaan dab u saaran la ahay loor coos oo suuqda haddaa geetuma sideed kulees oo siinaa cunug caan uu gada karan uun gurigii badarkii ii goyn rafaadkaas iyo silcaas intan u haasto hadda biiwaahaasana arsaquu meeshaa ku cunno weel hun guri ku karsan jirgaan bii ku arooran meeshaa rafaadkaas oon u haasto wax gogol ku seexan ataa oo haasan walaa aaday oo xaaladaad wuxun yihiin halka xanuunsan yahay halka oo baahida haysa malaysan kartid caana ataa uma awoodin u shugo kari asagana haddaa baxo gaargacnood qaati mooto bajaaday dadkii raacooyeen gaargacnood cid rabta ma laha wax ka yaqaanan mala magaalada haa tumakii kunoo gaarig luu reexaayaaba cabeenkii luu soo yeeshanaabo koob shaataa ma shugo karo waxaan ka codsanaynaa muslimiinta ku nool magaalada jowhar iyo meel kasta ku nool waxaa laga rabaa inay ummaddan ay soo arto gacmadig ay ku qabato dad dhammaasho ah ayaa jooga meeshaan dadkan sidiisaba waxaa isugu jeedaa maxaas haystaa maxay run tahay majriya aloo jeedaa waa u jeediyay meeshaan wax jijiif waxaa kasii dara guryahan dawada wax jiif meeshaas wax jiif arka waxaa laga ka rabaa haadiyaha oo oo ummadda Soomaaliyeed ee inay soo gaarto waxaan meesha dhibaatada si kasaba hatee qoysaskan barakacyaashii ee wajahaya nolol adag ayaa hadda waxa ay dowladda iyo hay-adaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka codsadeen in ay gargaar ay la soo gaaraan